bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanta faylaamiin faylaa ka dhowaada warkaana hamignama idaacadda wararsan ee baydhaba qodobadaysan ka dheegi doontan haddii ilaaha yara intuuna ka guda jarna iyo weliba kumide faahfaahina lakuhelahay dilakudhii degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose odayaal iyo siyaasiyiin hilalaha kugoboday beledweyne yaa ka baaqaynta gurmad ilaalideera dad ka saameeya fatahaada webiga shabeelle guddiga korseedow koodurka covid tomi sagaal iyo kushri dabaaldega maalintii dalafadiriga bukaanada kufaysida hayta fayraska korona oo yee sii kororti diyaarada dugeen ku fuliyan deegaano ku tirsana gobolka geda khasaaro ku dhalada dagaala kudhii duleedka gaalkaaya dad horle oo qabo udurka covid tomi sagaal iyo laku helay somalilan dad soomaaliya u rogan kenya iyo laku helay udurka covid tomoqi sagaal akhbaaraadka binaanka dhugunsudyaal hamiignimadan welibaa kumida taraam oo weerar afkee ka qaaday hay-adda caafimaadka ee adduunka
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxso warsan media network
akhyaaray hamignimaya bahay tuutalaada arbaaniya hahooyida haytay taariikhdana ka toosanta tuman i sagaalka bilishanaad ee meey sanadka lamada kun labaatankintaas weliba yohayana qodobadii warakaana hamignama hatana ka dhawaada sogii oo faahfaahsan haddii ilaahay ara anoo maxamuud ali cabdulaahi gaabshaae yaan tasiinkula soo sii doona akhyaara insha allah shukrina hasaartay maxtagudeertow kabilaawno akhyaaray faahfaahiniya laku helahay dila kudhii degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waryaagan tawakal ali umar iyo faahfaahinta warkun weliba ahnayn ku diray degmada afgooye degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa marti u noqotay deelalka loo geysanayo dadka ku sugan degmada afgooye halay ayay ahayd markii kooxo hubeysan ay ku dileen xaafadda dhagaxtuur ee degmada afgooye qof dhalinyaro ah sida ay ii sheegeen dad goobjoogyaal ah ku sugan goobta dilka uu ka dhacay saaka ayaa degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxa ilaamaha ammaanku ay ka bilaabeen howlgal ay ku sheegeen inay ku baadagoobayaan kooxihii dilalkaasi ka dambeeyey iyo sidoo kale dilkii xalay ka dhacay degmada si kastoo ahaataba ma jirto ilaahay haatan faahfaahino ka soo baxday mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee gobolka shabeellaha hoose iyo kan degmada afgooye muddooyinkii u dambeeyey ayaa degmada waxaa ku soo lalaabtay falalka ammaanka baxsan oo ay ka mid tahay dilalka qorshaysan ee loo geysanayo dadka shacabka iyo askarta dowladda soomaaliya ee ku sugan qeybo ka mid ah gobolkan xaaladda degmada afgooye ayaa u muuqanaysaa mid ah allow amuuraha sahal tawakal cali cumar warsan rediyo shabeellaha hoose idan maasanta tawakal ali umar ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan ali khayre yaa shirgadoomiyaha shirka guddiga qaran ee hakamayowka cudurka covid tomi sagaal kaasona amiin walba dhinaga internetka nkaqabsoomawa xubno guddiga shirka iyo weliba laakabandhigay qorshaga bulshada maalinta iida nkadamaashaada koran farxadda yeeda-ona la joogtayo waa talooyinka laka hakameeyahaya faafowka fayraska korona qorashaga iyo weliba kumida sida shaldheerdowka iyo dhammaan talooyinka caafimaad oo wasaaradda caafimaadkana qeybya ku eta kuhorseedowka safmarke cudurka covid tomi sagaal oona waana kiisas badan laku helay dalkaana soomaaliya wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada murwe fawsiye abikara nuur oye warbixinta maalinlige covid tomi sagaal ka haqiijiyay inti labaati afarta saa laa dhaafinka dambeyti cudurka corona fayrasa iyo kufaysadan tumo-i koogof bukaanada jirsholo kuwaayee fayraska iyo tirada guud ee dalkana waliba kudhikaase boqol lihdan iyo saddex qof wasiirka caafimaadka sidoo kale weliba yaa deytay inta la diiwaangeli soddon ee farxaaladood oon waana shal rogana somalilan tumongisiyeed gobolka banaadir tumong afar iyo dowlad goboleedka hirshabeelle lama qof oo xaalada cusub ee labaati kow kumid ee yo-oyin magal meelatomoisadanayo iyun bilaan kun afar boqol konton iyo shan xaaladood oo uu dalka koofi tumi sagaale iyo guud ahaanba dalkaana lagu diiwaangeli hal qof iyon amowday uu dalka dilaage koofi tumogi sagaal walibana tirada guud ee amuushada iyo kudhikaasi konton iyo todoba wasiirka caafimaadka marbuur fawsiye abikar nuura iyo ka baagdi inti midnimada loonkuqiibkaada hakamayowka faafitaanka fayraska corona si guulaanka dhammaata qorshaha dowladda iyo ka fadahayteenta iyoanku horseeta cudurka koofi tumogi sagaal wararka warbaahinta warsana akhyaaray hamignimada ayaa ku helaayta gobolka geda iyo weliba iyo sheegahana intii halaytay waqtigii dhatay diyaarada dagaal iyo duqaan iyo kufulyan deegaana hooseedo degmooyinka eelwaaq iyo baardheer duqeyntaasna iyo jeystan khasaara dhimasho iyo dhaawac wararar waliba iyo intaas ka darahana inti deegaanka oo suqurana oo qiyaastiya toddobaatan kilomitira koonfurta kukutoosunta eelwaaq duqeen ulusna iyo ku dhiida islamarkaasna iyo ka amoodan haweene iyo weliba lama qof yaale oyo dhali miilikoo kalena usoo hakudeeri dhaawac ulusa inkastoo si rasmiyaanan ogayna diyaarada duqeyntaas kufuliida deegaanadaas yaa weliba dhowr jeer hora duqeymo uluse deegaanadaas kufuliyey diyaarado dagaalka ee dalka kenya oo ciidamo fara badanna kurooga deegaano ku tirsana gobolka geda iyo weliba jubbooyinka waa hamiinkii lamaad oo deegaano ku tirsana gobolka geda oo diyaarada duqeen iyo kujeystan walibana hamiinka hor diyaarada lakeley dalka kenya iyo duqeyn ku jeystay deegaano ka yaala jidka shalgiibyow soomaaliya warar dheeraad ayaa weliba ha kubahaya akhyaare dagaal isujeysadii khasaare dhimasho iyo dhaawac e oo lamamaleesha beelaadigeeka ka dhehmaray deegaanka taaruge oo ka yaala duleedka waqooyiga magaalada gaalkaayo harunta gobolka mudug lamidan maleesha beeleed iyo weliba iyo shal jeedana maamulka galmudug iyo puntland iyo wararka shalduban ha kubahaya sidoosoo ka bilaawday dagaalka welibana wararka qaar iyo sheegahana inti maleeshaadka kujeeda dhinaga galmudug weerarkio qaadan wararka la helahay iyo weliba iyo sheegahana inta dagaalkuisu dhehmaray lamadan maleesha beeleed iyo ka amuudan lama qofa miile shankalan iyo ka dhaawaamen aanas ona dhammaantayo kushal tirsanyin dhinacyadii dagaalami welibana dagaalka muddo lakurooga lama todobaade kudhiya deegaankasi maamulka puntland iyo galmudug weli warware maa ku saarna dagaalka lamadan maleesha beeleed ee ka dhehmaray deegaanka taaroge ee duleedka magaalada gaalkaaya welibana wararka ka dambeey iyo la sheegaha inta xaalada atiyeedeeta toodeganta wasaaradda caafimaadka ee somalilan iyo geeka sheegtay natiijada kubati dad dhowr ee oo lakun shakiisanay cudurka covid tumogi sagaala hanasona qarsho laku helay cudurkaas qoraal hakubahi wasaaradda caafimaadka ee somalilan iyo weliba laka sheegay inti labaatiyo afarta saa laa dhaafay cudurka laku helay tumoon isiyeed gofa kureed marke baaritaano shal duban laku suubay waana la ogaaday intiyoo qaban cudurka dadka laku helay cudurka oo dhammaantiyo magal eyin waliba shankumide iyo roogana magaalada berbera meelo qof kaleenuusu deganyi hargeysa iyo lama qof kaleed oo roogan bur-o sidoo kale weliba qoraalka laku husayinti hal qof usu cudurka anka amoodi meela islamarkaasna usuhaayi kooda-adis laka sheegay siyeetan iyo shan sano jar maalimo ilaa dhaafina usu cudurka la jiifi tirada guud ee cudurka koofi tumogi sagaal ee laku helay deegaanada somalilan iyo weliba iyo deertay boqol soddon isagaal qofa welibana cudurka meelas anka amuday tuman qof meelo iyo kufaysiti dhowr qof akhyaaray weli warkii hamiignimo ee shabakada warbaahinta warsan bay dhabidhugunsadaytan odayaal iyo siyaasiyiin hilaal hakuqawadii beledweyne ayaa ka baaqan inti gurmad laaladeera dadkii saameeya fatahaada webiga shabeelle waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkun meelaaninku diri odayaal dhaqameed iyo siyaasiyiin xileel kasoo qabtay magaalada beledweyne ayaa ugu baaqay madaxda dowladda soomaaliya in la caawiyo dadkii ka barakacay fatahaadii uu sameeyey webiga shabeelle ee dhexmara magaalada beledweyne waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlay dad badanaan soo badbaadinay ila wax badbaadin kare oo xaafadaan ku go'doomay oo aad u dhibaataysnaayey oo bixi waayey tabar adduunya darteed iyada oo lagu barakacay afarta xaafadood magaalada beledweyne waxba isdhaamin haddana waxaa fursad helay xaafadda kooshin iyo xaafadda xawataako fursaday heleen kuwaas waxay u baxeen dhinaca yarbarkay u baxeen xaafadda howladaag iyo xaafadda buundaweyn ayaa goodoon ah meel loo mara ma lahan xagga yeeraboorka iyo ma'aadi karaan magaaladu waa kala go'an tahay wax mari karo gaadiida ma jiraan buundooyinka sidoo kale lama mari karo ilaahay naxariistiisa waayo waan ku xamdinaynaa waxaan baaqudinaynaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxaan ka rabnaa hadda markaa ee dowladda federaalk ee soomaaliya in maxaan ku idhaha dadkaani iyadaa dowlad u ah dowlad kale ma jirto maamul goboleed wax buu qaban waayey hadduu wax qabanaayo hore u qaban lahay in dadkaani mustaqbal loo sameeyo biyaha laga leexiyo soomaaliya waxaan leenahay dadka muslimiinta ah meel kastooy joogaan dalkii iyo dibidda gurmadka koowaad inay ilaahay noo baryaan ay noo soo dacooyaan biibaxadaan ilaahay fatahaadtaaka nooga dhigi afar bilood iyo saddex bilood wax ka dambaba iskimaanaysa gurmadka koowaad iyo kan labaad waxaan idinka codsanaynaa ilaahay noo soo baryo faatixada noo soo maro annagana aan iscafinno gacmaha aan isqabsanno xaasadnimada aan iska dhaafno ummadda masaakiinta cid kasta oo meel deganay cidda kula degan ogow xal waxay ku bar maxamed cabdi cismaan kallaafa guddoomiyihii hore ee degmada beledweyne oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay in dadka ku nool magaalada beledweyne ee ka barakacay fatahaadda webiga shabeelle loo baahan yahay in la caawiyo waxaa si toosana ugu sheegan arrima adduunyada iyo cid kasta oo meel kasta joogto afarta xaafadood ee magaalada beledweyne inay si toos biyaha ay u qaadeen waxaa biyaha ay la go'een oo meel ku baxa ay waayeen xaafadda holwadaag iyo xaafadda buundaweyn waxaa fursad u helay inay magaalada ka fakadaan xaafadda kooshin iyo xaafadda xaawataako ayagayna waxay dhibaato ku haysaa meesha leera ceel jaallo oo biyo la'aan iyo hoy la'aan ay ku haysaa waxaan leennahay dowladda soomaaliya dadka ka soo jeeda gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne dadka muxsiniinta oo xilligan barakaysan xaqooda la baxo inay aakhare ku moodaan dadka aqoon-yahanada oo ka naxa dadkooda odayaasha dhaqanka culammaawudiinka inay il raxmadla ay ku fiiriyaan dhibaatada halkan ka dowladda kenya yaa sheegdeentiya diiwaangeliydi kiisas cusub oo ah cudurka halista ee koronafirus oo saameyn bileerigna ku waaliday caalamka oo dhan wasaaradda caafimaadka ee kenya yaa sheegdeenta sadoylaa dhaafay cudurka covid toban sagaalla ku helay labaatan i shan qof kureed markay baaritaano shal duban la kasuubay waana la ogaaday intiyo gaban cudurkaas dadka la ku helay cudurkayo waliba aniska jarana labaatan i saddex qof oo magale miile sadekala yu-ayun bilaan walibaniyo shal roogana deegaano ku tirsana kenya haanasona sadegdega linjeeye xaalad karantiile hoghayaga guuda maamulka wasaaradda caafimaadka ee kenya rashiid ammaan uusu warbaahinta la hadlay yaa weliba uusu sheegay intii labaatan shanta qof ee laku helay cudurka covid toban sagaal iyo ka jaran lama qofa soomaaliya meelo inta kale iyo iyinta kenyaan e haaba ahaato tirada guud ee laku helay cudurka haliste koronafirus ee dalka kenya yo deertay afartan afar kun siyeed boqol konton koo qof meelo cudurka yanka amuudi walkubadan konton qof walibana kufaysatay saddex boqol soddon ili qof akhyaarey surunkiisin warka ku dhugunsadahaytan shabakada warbaahinta warasan ee baydhabo inka dambeyntii akhyaaray madawiinaha mareykanka ee donald trump yaa ka eedayay hay-adda caafimaadka ee adduunka intii ya-ata ey isuwadeeda shiinaha hadalka trump yaa ka toosay hila w h oa uso-onsooda kulan lama maalmood ee waana lunku hadlow safmarka korona waliba uusu sheegay inta w h o iyo biyahayta talooyin qaab duran oo qalad eh islamarkaasna garab iyo siyahayta shiinaha inkastoo usu taraamanku qayb galna shirka w h o haabahaato waliba kulun qaab muugaale unkuu qayb gaadaya hoghayaga arrimo caafimaadka ee mareykanka taraam iyo waliba sidoo kale ka eeday w h o intiya qalad yaa kamaaraya hayto ku horseedowka cudurka dilaaga ee covid toban i sagaal taraam owsuuna laka eedeeye sida usoon lata lahay safmarka iyo weliba marar badan ka eedeey hay-adda caafimaadka adduunka ciniya ka guuldaraysatay intii caalamka iyo nfududayta waayogelin buuta islamarkaasna iyo garabsiyahayta shiinaha weliba usug eedeey shiinaha intii usu beddelahaya dhibaatada ku dhalatii udurka markii usu kufar urmi dalkaas maraykanka weliba usu horeytan reebay maalgelintii usu sii jaray hay-adda caafimaadka adduunka welibana usu wade baaritaanag eedinta sida hay-adda iyo kamaaraya hayta safmarka markii usu bilaawada shirka w h o madawiinaga shiinaha hinjimbing weliba usu ka sheegay intii shiinaha usu eye koofur furun oo daacade welibana usug adkayseeya intii baaritaan kasta la suubi kora markii laka guulaysada hakameeyowka fayraska korona dhinaga kale madawiine taraam weliba usu warqad hanquray madaxda hay-adda caafimaadka adduunka oonka hanjabi intii maraykanka si joogda usan kunagada doona maalgelintii usu sii jaray hay-adda weliba uusan qubday muddo soddon maalmoode si uusu hankabandhagka dadaalada ku dhanka e fayraska korona warkii hamiignama akhyaaray hilogoynsin kulaso hoteen shabakada warbaahinta warsan ee baydhabana hamiignamadan akhyaaray intaninka dhonye warkano maxmuud ali abdulaahi gaabshaa e yandasin kulasoosiyay shukri naasaarti ammaana allah